Guddoomiyaha Hay'adda Maaraynta Masiibooyinka Qaranka Soomaaliyeed ee Sodma, Maxamuud Macalin Cabdulle ayaa daafuray kulanka dib u eegista howlaha Sodma u qabsoomay sanadkan sii dhammaanaya ee laba kun afar iyo labaatan iyo sidoo kale qorshayaasha sanadka soo socda ee laba kun shan iyo labaatan Sodma markaasi u degsan iyo sida markaasi loo meelmarin lahaa qorshayaasha laba kun shan iyo labaatan u degsan iyo ka midho dhalintooda. Kulanka oo ahaa mid isla xisaabtan ah ayaa waxaa ka qayb galay gudoomiye ku-xigeenka Hay'adda Sodma, Dr. Axmed Cabdi Aadan, agaasimaha guud ee Hay'adda Luul Axmed, gudoomiyaha hay-adda cilmi baarista soomaaliyeed sheekh bashiir axmed salaad agaasimayaasha waaxaha la taliyayaal iyo sidoo kale howlwadeenno markaasi lafdhabar u ah howlaha shaqo ee hay-adda maaraynta masiibooyinka qaranka ee sodma marka uu soo idlaaday kulanka waxaa ka warbixiyey gudoomiyaha hay-adda maaraynta masiibooyinka qaranka maxamuud macalin cabdulle isaga oo sharaxay ahmiyadda kulanka uu lahaa sanadkii tegey maxaa horta noo qabsoomay maxaa noo qabsoomin maxaan isku canaananaynaa maxaan isku ammaanaynaa dabcan hadday canaantu badanto la raalli ahaado ammaanna way ku jirtaa laakiin haddana bini aadanku waxaa fiican wixii u qabsoomo oo u qabsoomeene wixii u qabsoomi waayey inuu yidhaaho maxay igu qabsoomi waayeen dabcan sanad cusub ilaahay khayrkiisa hana waafajiyo ayaa nagu soo foolle waxaana uun loo baahan yahay in sanadkii hore wax laga barto maadaama sanadkii hore wax laga baranayana waxaan u baahan nahay inaan dhaliilahayna istilmaami karno dabcan waxqabad hay-addu waxqabad fiicanay samaysay waxaana ku ammaanan intiina iyo inta kaleo halkaan ka maqan oo hay-adda ka tirsan iyo inta volunteerka ugu shaqaysay hay-adda oo inagoo og u shaqaysay iyo anagoo ogeynba u shaqaysay waxaan aada iyo aada ugu mahad celinayaa ummadda soomaaliyeed guud ahaanteed oo runtii na garab istaagtay haddaan tuulo tagno haddaan gobol tagno haddaan degmo tagno intaba runtii aada iyo aada noo soo dhaweeyey laakiin dabcan waxaa nagala rabaa maadaama howl noola dhiibtay dadkuna ay naga sugayaan waxqabad ilaahayna uu hadda na siiyey inaan annagu naqano dadkii hawshaasi mas-uuliyaddeeda lahaa dad badanoo naga fiican naga wanaagsan ayaa runtii bannaanka jiro laakiin dabcan ilaahay wuxuu annaga noo kasay inaan shaqadan qabanno dabcan itixaamna way nagu tahay haddii aan si wanaagsan u qabannone adduunyadaynana waa ku wanaagsanaanaysaa aakhiradaynana waa ku wanaagsanaanaysaa ma raba inaan kelmadda culummada dhaho laakiin waxaan rabaa inaan runtii idinku ammaano intiinii runtii shaqaysay shaqada qurux badan qabatay horumarka samaysay hay-addu meeshay joogto maanta gaarsiisay